ridwan saa sheegto waaye xilkii safiirnimada oo u hayay dowladda soomaaliya oo u hayay waddanka kenya markii aan wareejiyey abril sanadkan laba kun iyo shan iyo tobankii ayaa go-aan ku gaaray inaan ka shaqeeyo nabadda oo si shakhsi ahaan ah kadib ayaan waxaan safar ku aaday waddanka soomaaliya gudihiisa safarkeyga oo aan ugu magacdara safarkii nabadda marka haddii aad ii fasirto maxaad ula jeedaa safarka nabadda ama socdaalkan aad doonayso inaad ku baadigoobto nabadda maxay tahay waxaan waxay tahay sababta waxay tahay inaan marka hore wadanka aan kusoo wareego soomaaliya waxa weeye labo ilaa iyo dagaalada sukeeya waxaa moodaa dadka inayna si fiican wadanka aan ugu warqabin meelo waxaa jiro oo aan la tegin aniga hadda safarkey xoogaa kaaga sheego waxaan ka bilaabay magaaladaha soomaaliya muqdisho waxaan tegay kismaayo jubbaland waxaan tegay baydhabo maamulka koonfur galbeed waxaan tegay garoowe oo puntland aan ka bilaabay oo aan gaari ka raacay oo aan socday qardho ilaa boosaaso soo laabtay haddana aan imid garoowe garoowe gaari ka soo raacay ilaa iyo gaalkacyo haddana waxaan imid cadaado iyo mataqaanaa maamul goboleedka cusub ee galmudug dhuusamareeb gurceel matabaan xamar kasoo laabtay haddana waxaan tegay balcad jowhar warshiiq meelihii aan tegan waxaa kusoo arkay waxyaaba aada u wanaagsan dadkii oo shaqaysanayo dadkii oo isku tashanayo dabcan dhibaatooyin way jiraan dadkan waxaan kala hadlay maamul goboleeda gaar ahaan in markii laysqabsado dhib uu jiri karaa in mataqaanaa lagu xaliyo si nabad ah in soomaalinimo mataa laga shaqeeyo in annaga waxayna a xalisano in heshiis aan ka shaqeyno waxyaabaha daruuriga ah dadka u baahan yihiinna waan soo arka loo baahan yahay iskuulaadka iyo waxas waa garta markii aad tagtay ama aad damacday inaad tagto beledweyn oo kale waxaad sheegtay in lagaa celiyey maxay ahayd sababta walaa sababta waan la sheego mataqaana gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdifataax oo jooga magaalada muqdisho ayaa aad ii diiday inaa tago waxaa isoo dhoweeyay aniga oo igelbinayay oo igu yimid matabaan oo ilaa iyo beledweyne ii waday gudoomiyaha mataqaanaa kursimaha gudoomiyaha salaad iyo duqa magaalada beledweyne iyo odayaal oo reer hiiraan ah waa arrin xun waaye oo aad aan wada xumaadnay waana ugu mahad celinaa reer hiiraan oo dhan iyo xildhibaanadooda kulli aad bay uga xumaadeen shaksi soomaaliyed baa ani ahay dastuurka ii fasaxayo qofaa wax ka hadlaya ma jirto waxaan u socday nabad siyaasad uma socon mataqaanaa waana qalad in la celiyo laakiin waxa weeye waan ballan qaaday insha allah tacala waa tegi doonaa hiiraan iyo beledweyne marka ma waxaad leedahay adiga iyo gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa khilaaf idi ka dhexeeya wax khilaaf naga dhexey ma laha cabdifatax walaalkii waaye waa saaxiibkey wax uu horey oo khilaafa nagama dhexeynin intaan tegin xataa anoo joogo dhuusamareeb ayaa wacay oo aan la hadlay marka wax keena ma garanayo asaa la weydiinayaa laakiin waa wax lala yaabay ambasador maxamed cali america markii bishii abriil sanadkan laga qaaday xilka dad badan waxay leeyihiin dabcan muddana waad ku raagtay inaad joogto safaaradda soomaalidu ay ku leedahay magaalada nairobi arrimo la xiriira damac siyaasadeed iyo dowladda oo aanu ku qanacsanayn in xilkii ay ka qaaday ayaa sabab u ah safaradan faraha badan marka arrintaas ma jirta waxba kama jiraan xilka laga qaadana waxa waaye waxaan ahay oo aan ahaa shaqaale dowladda u shaqeeya aniga intaan laii magacaabin qof baa joogi jiray haddana nin baa jooga jamaal xasan safiirka magaal maxamed xasan oo nin wanaagsan saaxiibkii ah wax aan ka keenay mataqaanaa buuqna ma jirin waa soo dhoweeyey shaqaalo dowlad baan ahay wax oo aan dowladdana oo igu xumaynaysa ama dhibka arka ma jirin ma laga yaabaa inay kuu qarsan tahay in labada kun iyo lix iyo tobanka uu kugu jiro damac inaad isu soo taagto tartanka madaxtinimo ee soomaaliya maxaa la laba kun iyo lix iyo tobanka waxaa iga horeeya aniga oo a iga muhiimsan inaan ka shaqeeyo inta hadda mataqaanaa wax aanta aan bilaabay oo ah nabaddaas dib heshiisiin is-cafis sinaanta ka shaqeeya wadanka soomaaliya waxaa aminsanaha somalia waxay u baahan tahay in la iscafiyo somalia waxay u baahan tahay in dib heshiisiin dhabaha la sameeyo laakiin ma isleedahay dalka waa hogaamin kartaa adiga shakhsiyan wal haddii shaqsi soomaaliyeed baan ahay markii la gaaran sheegi doona hadda maha laakiin hadda waxaad qorsheynaysaa inaad aado maalta oo qaxooti fara badan oo soomaali ah ay ku sugan yihiin xaaladda tahriibiyaashana oo la socotaa baryahan ka taagan qaaradda yurub iyo qulqulka faraha badan maxaad doonaysaa inaad la wadaagto marka aad gaadho halkaas oo aad la kulanto dhallinyarada soomaalida ee soo tahriibay ee laga yaabo weli inaanay nolosha la qabsan walahi aad baan uga farxay markay ila soo xiriireen soomaalida mataqaana oo degan jasiiradaas maalta waa la hadli doonaa insha alla tacaala soomaalida waa og tahay tahriibkii aad buu ay mataqaana u galaan dad badan baa ku dhinta inkastoo aan aad loogu sheegin tibiyada iyo iyo mataqaana raadaas loogu sheegin waa wax dhibna haysta waarin doonaa insha alla tacaala in ay mataqana arrimahaas ay ay ka joogaan sababaha u keenaya waa garan kartaa wadankii waxaa loo baahan yahay soomalia waxaa la sheegaa in boqolkiiba toddobaatan ama siddeetan ay yihiin dhalinyar yihiin dhalinyaradaas waxay u baahan yihiin in loo sameyo iskuul ay aadaan waxay u baahan yihin in loo sameyo shaqo samays shaqo loo sameeyo waxay u baahan yihiin in ay hadda waxyaaba ay ku haminayaan oo tahriibka iyo iyo iyo mataqaanaa ay sameynayaan ay ugu jogaan marka dowladdana insha alla tacala waxaa rajeynaya inay dhalinyaradaas wax u sameyso dowlada soomaaliya haddii aan aragtidaada ku weydiiyo hadda waxaad moodaa inay ka taagan tahay khilaafaad u dhexeeya baarlamaanka oo ka dhashay arintii mooshinka madaxweynaha laga keenay see u aragtaa wala hadii hadda baarlamaanka awood bay uleeyihiin inay mataqaanaa wixii dastuurka udhigaayo inay sameeyaan hadda laakiin hadda aniga uun shaqsi soomaaliyeed baan ahay hadda sababta iyo waxaas ma gali karo ma sheegi karo laakiin ma is leedahay in in in la xaliyaa fiican si horey loogu socdo inta laga gaarayo labada kun iyo lix iyo tobanka wala de hadda waxay keeneen yani ma sheegi karo laakiin markasta waxaa fiican in annaga wixii aan isku heesano ka soomaali ahaan annaga waxayna xalisano waa og tahay markii waayihii u dambeysay markii layd qabto oo oo dhib ka dhaco siyaasiyiinta soomaaliyeed waxaa loo yaraa wadamada saaxiban nahay ama dariska aan nahay ama wadamada ajnabiga ah dabcan waa u mahad celinayna waxay noo qabteen laakiin aniga waxaa hoos ka xariiqaya oo aan aaminsan nahay in wax kasta ay ku fiican tahay in annaga aan xalisano ka soomaali ahaan oo aan waxayna dhamaysano